bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhuwantidala waxaa ka dhowaada warkaha midnimo ee idaacadda raadiyaha warsanga oo nimaadunga warka intuuna ka guda jarna qodobada aysiina ka dheegaysaan oona siinkahayna weliba ku mid ahaa faahfaahin dheeraad ayaa weliba ayaa kuba haytee dagaalkii hiraatun ay ka dhihi deegaanka goobgaduuda kulunga ku saabsan qayb-galowka bilaanta siyaasadda koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka dhihi magaalada baydhabo waxaana ku mid ee shaqaalo wasaaradda howlo guud reedhan dhiska iyo ministero ee koonfur galbeed ee soomaaliya iyo tababar weliba etaato iyo furti qodobada kaleo warkiisin ka dhegeysan oo ka weliba ku mid ah baarlamaanka hirshabeelle oo ku shiri reedinfiiryowka dastuurka dalka shir laka xaliyahay beelika dagaalamay mudug oo furumay muuse biixi walibaosiina kulun laweel dhaday madaxda xisbiyada mucaaradka madiinaga dalka waliba osiina amarsiya hay-ado dowladda shan qof ero qodobada banaanka ee warkiisin ka dhegeysan waliba ku mid ah shan qof oo lagu xukumay dilkii jamaal khashuuji
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waayahay dhuguunsadaal hamiignimo iyo baasuba isniin talaadin iyo hagalaha taariikhdan iyo ka edanta labaatiyo sideeda bilo toban lamaad ee disembar sanadka labada kun iyo toban iyo sagaalka weliba hadheegtana qodobadiin ka winayay ee warka haddana ka dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsana waliba faahfaahin dheeraada ha ku bahaytee dagaalkii raabtun ay ka dhihi deegaanka goobgaduuda muxudiin xasan xusni yaa warkun in faahfaahiye dagaal culus oo andhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaanahan qaybta lixdanaad ee fariismaga kalahay deegaanka goofguduud buurey ee galbeedka magaalada baydhabo iyo miba meeleysay weerara ka qaaday al-shabaab mibana meeleysay oo ku dhiyay dagaal eedun culus oo muddo ku dhowaad saddex saacadood dareeri dagaalka andhexeeya ciidamada milatariga ee meeleysay fadhiismada kalahay iyo weliba al-shabaab iyo miba la sheegahay antiisu ku dhaladay khasaare xoogan oo aniska jara dhimasho iyo dhaawac saraakiil ku tirsan ciidamada milatariga qaybta lixdanaad oo idaacadda warsan xiriir richard duunle soo badiy yamiba sheegana anti iyo isku difaaceen weerar al-shabaab iyo oo ka gaadeen fariisamo ciidamo ku tirsan milatarigii kalahaan deegaanka goofguduud buurey ee magaalada baydhabo inkastoo iyo faahfaahin rasmiga aan ku biin khasaaraga rasmiga ee ha ku deeri yamiba hatana sheegana antiyo isku difaaceen weerarkii al-shabaab deegaanka ka qaadeen
may degnaayeen haruuntiyo degnaayeen oo magaalada geesi oo degnaay ciidanka degnaadi geesi ahayn weerarkan ku qaadan garanfaynan wala deri lan weerar hadaadayi lan oo dufeedka jarana shalay weerarlayna dhibaatadiisu siina kajaanta alxamdulilah taba gororiyii booshashi darbadan haatana video taba banaanka taal maya taas daanwo walmuku jaraan ilow maya ku sheego doona dhimashada loo dhaawago tarakooma dee kugula gadaal hada sheego doona taasa ka were tankaladna namantii weerarkii hadaadeen asaba video dataale bulshada dhaba asaba raga haysa goryaalii booshaska korooran alxamdulilah deegaankan asaba garantawnu kahayna daduma lamada banaan oo lamada dhinibo kumada banaan oo warsan xiriiri shalduun la soo baday weliba sheegana intii ku dhowaad tumci shan qofood ka amuudeen oo dhiniyada ah tiro intaas kubadana ku dhaawacmeen al-shabaab iyo bara bulshadii ka leeyin weliba iyo ka sheegadana intii dagaalkiyoona guul ku deeren isla markaasina kadalan tumci kow qof oo ciidamadii milatariga ee meelasay iyo kala dagaalameen meelo labaatan saddex kalena iyo sheegadan intiyo dhaawaceen deegaanada goofguduud buurey iyo weliba goofguduud shabeelow iyo marar badan mayba ku dhiyaayay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda ahaan koonfur galbeed oo isku dhinaya iyo weliba al-shabaab ah iyo oo deegaanka goofguduud shabeelow iyo al-shabaab horeen qobsadeen meelo deegaanka goofguduud buurey oo magaalada baydhabo ku ilaaliya una nagtay meel inta badan dagaalayo ha kana nagdeen
eededag mahadsanid wariyahana mucdin xusniye kulun ku saabsan ku qaybgalowka bilaanta siyaasadda koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa ka dhihi magaalada baydhabo shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo warkun nin faahfaahiyaasa shirkaho ku saabsan wadatashiga hanraabtii ku qaybgalka siyaasadda oo yaha qabanqaabdi hay-adda s w s o oo ay hay-ad ku shaqeeyasa arrimo haweenka iyo weyba ku qayb galay gudoomiga hanraabta gobolka baaya itan degmada baydhaba haana ku mid ee bilaanta ka nool magaalada baydhaba i hanraabta insharaxan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ona ku doodeen sidiiyo ka helo lahaayeen qoondadiyo ka leeyin siyaasada koonfur galbeed anka horeen weyba goobta ku hadalaya madaga hay-adda s w s o marwa xaliimo faarax oona tilmaameen doorka bilaanto iyo ku qaadi kora nabadiinti lambaahanye anti bilaanto iyo helaan xaqiyo ka leeyin siyaasada
أنا وين شقي أو جميع هيئة الرو أسر باليسو Somali Women Solidarity Organization مدي ملاش الهجامي لرو أسر باليسو انتاج انت من أنا هيئة ولي الأساسيها لما ذي كل اللي كي الأساسي ويلك أساسي مجالات كسماية حلقي بربركة مدي ولا أرمي من أنا إني بلانت فلاطة قف حقوق دي ويدي معناها أما انضالك ama macnaha walaagyo xaqan layin lahandhici dagaal badan oo sukeeyana jari maarme beel beel mid dagaalayay dagaal sukeeya jari saas dartee waan caasaasnayha urur haweenku turjumo inuuna meelaasay kasoo bina laakiin maskaxda ana kasuubiy iyo dadaalka iyo kartida ana kasuubiy way kula kooyay gobolka boqol eeda oo macnaha walaal urulana doorka urulana inuu weydiisa macnaha حقنا ما مقر حقنا ما مقر هاي دينتنا نسيدي ما إلا هاي هنا وبك إدا كتابك فرقانا كإدا مارن إلهي إذا من شرفي محمد مهم سوان نسي حق مهم سوان نسي لكن والله حقنا مقر ودورك ولك الله هاي سياسة معناها دورك ولا سياستك الله هاي يمي لكم مقر هاتنا يا بتي بتي أنت تديش الجواب
dhinaga kale gudoomiyaalka bilaanta gobolka baay i degmada baydhaba muraayima deri hawse kora iyoyoona sheegeen qaabka iyo un mareen antiyo bilaanto qoonfur galbeed helan qoondadiyo
qoraan fadhigeenay saasada oranimay ku hadaan inuuna xaquudan unahalna gabdho soomaaliyeedba meera xaquudo mahaysaan gaar ahaan reer koonfur galbeed way lahaynay ee gacmo saaysaneen
dhaqameedu problem badan ma jira ani shaksiyadkeeda hadda weli baa qandir falay madaxweynaha hadda koonfur galbeed talada haayay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen inay sidii madaxweyne shariif xasan sheekh aadan xuseyne garamaysay ini gabdho laakiin lama qof lama xildhibaan helkan hal ku mid ay iniyo gabarnaga maadaama baarlamaanka hore boqol afartan iyo sagaal qof iyo haayeen haddana kawaali sagaalo iyo shan anka dambeyntii haana ku mid e hanraabtan sharaxan antiyo ku qayb galana xildhibaanada baarlamaanka oo dhowaan laa xuli doona iyo hadallo dhiirigeline weybayo injeediyeena bilaanta inaba in dhiirigeliya inaan musharax maydo oo aan meel ardarxil anaha weydi mayba ii dhaliyay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo mar walba insura inina lala jira kaalinta dhalinyarada iyo haweenka isu qaybmay oo micnaha xaquuqdiya isu dhufay shukri ismaaciil axmed warsan baydhaba
ciidadan mahadsantaa shukriye waxaana ku mid ee shaqaalo wasaaradda howlo guud ra-iisan dhiska iyo guriyayowka koonfur galbeed oo tababara lunfuray yuusuf sheekh aadan ayaa warkun nin faahfaahiye wasaaradda howlaha guudii reedan dhasowka iyo guryeenta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo tababaran gobati hanuukumada shaqaalada howlaha guud iyo hanuukumada dhallinyarada kushal socda degmooyinka baydhabo iyo berdaale buurha kaba hanasey oyo kulishagaya dowlada hoose ee degmooyinka gobolka baay tababarkan oo maalintan la furiya dhallinyarada weliba lakabaraaya naqshadeenta magaalooyinka iyo sidii liinkoriye lahaayay oo saameynyo onkaweeldhada lahaayeen welibaana ku qiib galay agaasimaha wasaaradda gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo gudoomiyaha gobolka baay iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo reedan dhasowka guryeenta dowlad goboleedka koonfur galbeed naqshadeenta degmooyinka iyo weliba horey liinka sameeyay baydhabo iyo xudur linkudan leeyi sida liinkawada deersiye lahaayay dhammaan degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya yuusuf isaaq xasan agaasimaha wasaaradda howlaha guud iyo reedan dhasowka guryeenta dowlad goboleedka koonfur galbeed yaanku horeentii ku hadalay tababarkaasi iyo sheegay intii dhowaan degmooyinka iyo mar baraawe marka iyo afgooye dadeersii doona naqshadeenta casriga ee gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo yuusuf bare iyo gudoomiyaga gobolka baay cali wardheere cabdiraxmaan yaad yoona dhansho ku hadali yaa dhallinyarada walbarati yaanka baagi intiyo dadsho anku faa'iideeyaan wasiirka ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo reedan dhasowka guriyeenta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tababarka furi yaa ku hadali hologifay lahay oo lakudeeri reedan dhasowka dhammaan degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya la deersii doona
eedideg mahadsanya yuusuf kulunga luunku hadalaaye horumaryowka gobolka hiiraan iyo lakaqabadii magaalada beledweyne bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkuhanin hudhiri magaaladaas magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan lagu hadlayey arrimaha horumarinta gobolka hiiraan waxaana ka qayb galay ganacsato iyo qaar ka mid a wasiirada maamulka hirshabelle gobolkan waxaa ka jira baahiyo badan baahiyadiisana ilaahay subxana watacala umaa dabooli kara laakiin waxa wey la yidhi ma tabaraa la guuraa mise taakaa la guuraa taakaa la guuraa mise tabar marka inaan tabarkeenna aan aan wax ku tusi karno ama aan wax qabsan karno ayaan isku daynay haddii wax la qabtana waa falilaahi alxamdu hadday qabsoomi waayaan tabarkeenna ubaa meeshan adig anaguna gudi ahaan waxaan dad ku nahay ama aan u istaagno waa idinka iyo dadka bulshada qaybeeda kala duwan ee gobolka ku nool ama gobolkan gaar ahaan markii la yidhaahdo ee dhaqaalaan urur inaan u istaagno waxaan idhi maxaan ka bilownaa waddada maalinta baahida taagan waxa ee jidkaan magaalada dhex mara inaan wax ka qabanno qiyaasaa la sameeyey shan kilomitir aan iska samayno shantaa kilomitirna aan dhaqaalo urursanno dhaqaalihii wuxuu nala gaaray muddo hal sanaa maarsaa la fadhiista maarsadeedii kale markii aan soconno oo gobolka aan marnay meel walba aan marnay dugsiyada meel walba magaalooyinka ganacsigaa dhex marnay muqdishada tegay nairobi la tegey cid kastana wargeliya maarsadeedii kale markii aan hal sana noo dhammaaday ayaan fadhiisanay waxaan idhi maxaan haynaa laakiin waxa soo uruuray boqol iyo soddon kun oo doolar ayaa gacanta soo gashay intii kale dadkii yabo way ku dhiman tahay waxay leeyihiin ayaguna shaqadii ma bilaabato intaas waxaad taaginayd qofkii kaasoo horbaxa wuxuu ku leeyahay laamigii ma la dhisay laamigii ma la dhisay war maxaa lagu dhisayaa maxaa dhaqaalaha dhiibtay adiga maxaa fikirood bixisay markii la yidhaahdo qofku kaa dhaqaaqay marka waxa weeye dalkan cidda waxu qabanayso u istaagaysaa waayo adiga naf
in la ballaariyo reer hiiraan inta suuban laga qaybgeliyo haddayna ka qayb noqonin asaa shaqaynaa hadday ka qayb noqdaana asaa shaqaynaayo in hogaankii sidii loo weeciyo guddigii uu istaago oo u noqdo udubdhexaadka ka hortagga fatahaadda iyo wareejinteeda inuu noqdo guddigaan go'aansanay waana wax waajib nagu ah arrintaas waa qaadanay dhaqaalihii ku wajahnaa waddadana halkaas inaan u wareejino waxaan idiinku yeernay lacagta shalay adinkaa laydinka qaaday annagaa iska uruurinay dhexdeenna lacagta aan iska aruurinay yacni waxaad ku leedihiin meeshii loo jiheynaayo inaad ogaal ku tihiin oo aad nagu taageertaan boqolkiiba boqol waxaa idiinku yeerina maanta inaadna taageertaan qof walba qof uu leeyahay saaxiib uu leeyahay maxaa la yiriyaa meel loo taalo lix boqol oo kun oo doolar soo dhiibay jabuuti waxaan ka codsanaa inay ayaguna akoonkaas kusoo shubaan shantii boqol oo dowladda federaalka wadayna ayaduna way akoonkaas waa inay kusoo shubaan si biyaha dadka loogu leexiyo haddii kale hawshaas waxa way noqonaysaa in hawshaas haddii kale waxay noqonaysaa awalan dowladda dhexe laga baaxo u kutumayna inay xaaladda si xumo waa in akoonka lagu shubaa si webiga loogu leexiyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xirnaashidiina iyo wanaagiina iyo intaasaan haynaa iyo intee korona gelinaa iyo waxaa ka tashanaysiin waa wax loogu talagalay inay dadka maamul goboleedka iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dibudhiska iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo inay ka shaqeeyaan loogu talagalay adinkii haddana aad contribution wax isku dardarsateen aad ku shaqaynaysiin aad ugu mahadsantiin marka kolley annaga wax kasta oo wanaaga gabdhaan nahay haddaan mas-uuliin nahay iyo haddaan guri joogto nahay intaba mar kastaba wanaagaan u taagan nahay dadkii lacagta la barko u bixiyaan hayday haddana waa sii wadaynaa qaarkood ayaa soo jeediyey talooyin kala duwan halkan shir baan ku qabanay waxaan ka iclaaminay inaan saddex lacagoodna soo gaarin lacagtii lixda boqol oo kun ahayd oo jabuuti ballan qaadeen nama soo gaarin lacagtii dowladda federaalka ballan qaado shan boqol oo kuna nama soo gaarin walaalaha somalilan lacagtay ballan qaadeenna nama soo gaarin aan ka ballan qaadna halkaan ka sheegna waad ogeen sooma way ka soo jawaabeen somalilan way nala soo hadleen guddigoodi waad arkayseen shala muqdishoy ka soo degay lix boqol oo kunay wadaan waxay wadaanna beeshii la gelin lahaa aad ka hadashaan idinkaa loo baahan yahay ninkii wax noo soo wada akoonnaday noogu shubayaan way noogu deeqayaan gobolka biyihi ka leexinayaan shirkadaha waaweyn waxaan ugu baaqaynaa sanad kaste biyo iyo fatahaada soo baxa sooma markaasay soo gurmadaan laba boqol oo kun aan ku deeqnay ayay yidhaahdaan waxaa nooga wanaagsan hal mar oo shan boqol oo kun shan boqol oo kun ay bixiyaan milyan oo biyaha laga leexiyay magaalada iyaguna way maqlayaan waana ugu baaqaynaa waxaan ku dara keliya in guddi kuwa kale in lagu daro xulo oo loo xulo oy culumo ku jirto oo dad wax yaqaan oo waxgaradu ku jiro in lagu daraan jeclahay meeshaasne waa laga gungaanayaa
codkaas weliba aan dambeeyey warkii usaanin diri bashiir cabdulaahi cusmaana kulankii saddexaad ee kala fadhigii toddobaada guddiga roogtida golaha wakiilada dowlad goboleedka hiirshabeelle iyo geedka weligoseef oo ka qabsoomay xaruntada baarlamaanka hiirshabeelle ee magaalada jowhara ajandaha kulankan yahay dhegeysadowka iyo habardhikowka reedanfiiryowka dastuurka qaranka maadaama kulanka guddiga yaha u qayb galeen xubno ku dareeray guddiga la dareerowka reedanfiiryowka iyo hirgeliyowka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kulankan oo shir gudoomiyahaya gudoomiyaha baarlamaanka hiirshabeelle mudane sheekh cismaan bare maxamed ujeedse weliba uusahayay habardhikowka cutubyada dastuurka federaalk oo guddiga reedanfiiryowka kasuubiyan kaas oo kale qodobada lunkudooday waliba iyo kumid ahayna maqaamka caasimada doorashooyinka dalka hoondada bilaanta ee dastuurka doorka dhalinyarada ee reedanfiiryowka dastuurka nooca federaalk ee dalka usaqaada kora awoodada lamada aqal baarlamaanka federaalk soomaaliya nidaamka gaarsoorka guddiga roogtada oo dood dheer kabaldhedi cutubyada iyo qodobada reedanfiiryowka waliba la kasuubiyaan iyaynahan yahan gudbiyeen guddiga reedanfiiryowka dastuurka ee baarlamaanka federaalk waana iyo ngudbiyeen aragtida golo wakiilada dowlad goboleedka hiirshabeelle waliba geek isninghati furmay ee deegaanka say towfiiqa ee gobolka bari dhinacaas iyo muduga wejigii lamaad shirkada reedinhaliisyowka laka xaliyay beelooy ka dagaalamay deegaanka towfiiq iyo afar waaqo ee gobolkaasi iyo muduga shirkada waliba u qayb galay taliyaha qaybta labaatii koowaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdicasiis cabdulaahi qooje odayaalka dhaqanka lamada maleeshiya beelood ee dagaalamo iyo xubno kale shirkada waliba ee qaban qaawiday wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee xukuumadda soomaaliya oo aanu xubin ku mid ee wasaaradda iyo shirkaasi iyo ka sugnaayeen walibana laka dhammaystiray heshiiska iyo wada deereen dhowaan lamadaas beelooda ugu dambeyntii shirkuun waliba uisa daayara doonay maalmaha daaniyadan walibana la filay in gabagabadiisa laha ku saara warmurteedu ku saabsan walyaabogii la kaheliyey idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo yaa warkii hamin mukdhuun saytanga ugu dambeyntii wararka banaanka oona fiirnana shan qof waliba iyoona aynahaano dil lanku xukumi dilkii wariye jamaal khashuuji haabaato lamadii qof kale ee anku koreytay ee dilkaasi la kabaaray iyo iyahaano dambi la kabaayo walibana sidaas isniintii ee geekaati sheegay dacwad oogaha guud ee sacuudi carabiya khashuuji waliba uusahay gobolka qorajari wargeeska washington bosta walibana la dilay bili oktoobar ee sanadkii lamada kun iyo toban iyo sideedkii iyadabaana riyaada dalkaasi iyo ka sheegaan howlgal inayo fuliyeen fallaaga koontae saatan jarkaasi waliba usahay qof walbadan ku oga boqortooyada balse markii dambe uuse iniis bedeli koo daleecan hanjeediyow walibana qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul ka dilay tamiyo shan qof oo sacuudiyaan eh hanasabaana kuriyada jarjaran meedshe sida iyo sheegaan saraakiila ee turkiga ilaa iyo hadda waliba aan ogayne haraaga jirshe dacwad oogaha sacuudiga waliba uu sheegay in ku-xigeenka madaxa sirdoonka axmeda alasiiri uusa maamuli kooxda dilkaya fulidii islamarkaasna sidaas usa kala taliyi la taliyaha warbaahinta boqortooyda sacuudiga alqaxtaani lamada qof waliba iyo inahanayo kumid ahay dadka ee eedka ingidhadhowa dhaxal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan walibana inahano shaqada lakuburi kureeda dilkii khashuudiya lanjeysadii warkii hamiinimaadun idaacadda warsan ku dhuhumsaaseen iyo inta hagagabiyana intii warkuun kulama direed un ku imaana waliba siin ku tabay sidaas oo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu